kulan uu horay u iclaamiyey guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari laguna waday in looga hadlo arrinta ku aadan mooshinka qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka ay horay uga keeneen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta baaqday war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoonka sare ee baarlamanka ayaa lagu faahfaahiyey ujeeddada baaqashada kulanka maanta waxaana war saxaafadeedkaasi warbaahinta u akhriyey la taliyaha guddoomiyaha baarlamanka brofesor cumar aadan qaadi waxaan ku horeynayaa war kooban oo ku saabsan shirkii loogu ballansanaa maanta oo bishu toddoba tahay inay ku wada hadlaan xubnaha baarlamaanka ee sharafta leh ee soo jeediyey mooshinkii dhowaan loo soo gudbiyey golaha baarlamaanka ama loo dhiibay gacanta laga geliyey sbiikarka guddoomiyaha baarlamaanka shirkaas maanta wuu baaqday baaqashadiisaana waxaa ka mas-uula ra-iisul wasaaraha oo howl qaran weli ugu maqan dalka imaaraadka carabka ra-iisul wasaare wuxuu codsaday in lala sugo maadaama lagu ballansanaa wadahadalka inay u joogaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo kulamo la qaataan xubnaha baarlamaanka wuxuu imanayaa bisha tobankeeda ra-iisul wasaaruhu isla bisha tobankeeda markuu soo degana wadahadalkii way bilaabmayaan dhinaca kale xildhibaan cabdibarre yuusuf oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka ee mooshinka ka keenay madaxweynaha soomaaliya ayaa v o a uga waramay ujeeddada ay maanta dhinacooda kulanka uga baaqdeen annagu shirkamaana baaqan shalaanu go-aan cad soo saarnay oo shacabka soomaaliyeed iyo waxgaradka iyo caalamka u soo saarnay in aanaa shirkaas guddoomiyaha baarlamaanka ku baaqay aanaa ka qaybgelayn sababaha aanaa uga qaybgelayna waxa weeye saddex jeer oo hore guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu ku sameeyey arrin dastuuriya khiyaano qaran ku sameeyey oo warqad isagu uu leeyahay jeebkiisa uu kala soo baxay buu maaragtay soo saaray marka maadaama saddex jeer hore uu ku tuntay dastuurkii sidaasaana ugu hortegay aanaa hor fadhiisan doonin ilaa kiiskan maxkamad loo gudbiyo ama wadada qalloocan oo guddoomiyuhu wax u wado ilaa uu ka leexdo xildhibaan cabdibarre oo sidoo kale aan wax ka weydiiyey kulanka la qorshaynayo inuu dhaco tobanka bisha marka uu ra-iisul wasaaruhu soo laabtay ee looga hadlayo arrinta mooshinka sida ku cadur saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska guddoonka sare ee baarlamanka waxay iyagu ka yeelayaan ayaa ku jawaabay
walahi waa arrin lagu qorsado horta ra-isul wasaare maxaa galay mooshinka maxaa galay ma ra-isul wasaare mooshinka quseeya meesha mooshinka quseeya waa inuu u gudbiyaa mooshinka u gudbiyaa marka aad baan uga xumahay guddoomiyihii baarlamaanka iyo oo ugu sarreeyey guddoonka baarlamaanka inuu yidhaahdo waxaan la sugahayaa ra-isul wasaaren la sugahayaa dee ra-isul wasaare ma maxkamadiiba masaga maxkamadiiba maxkamad buu qaadahaya marka horta waa in caqligu shaqeeya oo maskaxdu shaqaysa oo aqoontu shaqaysa marka dadka wejiga ee la habaabinaya bay ka mid taha taas ugu dambayntii war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska guddoonka baarlamanka ayaa lagu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo sii dayn doono weriyaasha tv-ga iyo universal ee dhowaan la xiray waxaana sida uu tilmaamayo la taliyaha guddoomiyaha baarlamanka brofesor cumar aadan qaadi guddoomiyuhu uu arrintaasi kala hadlay xeraalyaha guud ee qaranka oo isaguna aqbalay sii daynta weriyayaasha kadib markii uu qadariyey guddoomiyaha baarlamaanku in wanaagga guud ee dalka iyo horumarinta dowladnimo ay mar walba ku jirto ilaalinta xasiloonida siyaasadeed xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu arrinta ku saabsan xorriyadka qaadidda wariyayaasha universal t v kala xidhiidhay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka maadaama ay xildhibaano ku lug leeyihiin arrintan wuxuuna ka codsaday in arrinkan xal dhexe lagu maareeyo laguna xalliyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka isagoo ku mahadsan waa naga oggolaaday in wariyayaasha xorriyaddooda si deg deg ah loogu soo celiyo xildhibaanada arrintan ku lug lahaana arrintooda loo diro guddiga xeer hoosaadka iyo anshaxa iyo guddiga guddi hoosaadka ilaalinta sumcadda iyo hufnaanta howlaha baarlamaanka federaalka si arrintaa baarlamaanka gudihiisa looga tashado hase yeeshe wariyayaasha iyo milkiilayaasha telefishinada iyo raadiyayaasha gaar ahaan loo leeyahay iyo websaydyada guud ahaanba wariyayaasha iyo milkiilayaasha telefishinka universal gaar ahaan waxaa si culus loogu adkeynayaa inay dhowraan xurmada saxaafadeed islamarkaana ay si weyn u tixgeliyaan danta iyo wanaagga guud ee qaranka sibaa marxaladda siyaasadeed ee wakhtigan xasaasiga ah oo la doonayo in dalka iyo shacbiga soomaaliyeed si midaysan oo xasiloon looga gudbiyo waxaan mar kale u mahad celinaynaa xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka iyo ciidamada amniga sida wacan ay codsiga guddoonka baarlamaanka u taxgeliyeen una aqbaleen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho